dalka tunisiya ayaa waajahaya qalalaasihii siyaasadeed ee dhinaca dimuquraadiyadda ee ugu xumaa tobaneeyo sanno kadib markii madaxweyne kaise ciid uu eriyey xukuumaddii islamarkaana kala diray baarlamaankii isagoo taageero ka helaya ciidamada waxaana tallaabadaasi ee afgembi ku tilmaamay xisbiyada ugu waaweyn ee dalkaas oo ay ku jiraan kuwa islaamiyiinta dalalka dunida ayaa tallaabadan madaxweynaha tuunisiya siyaabo kala duwan uga falceliyey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobaya wararkii arrintan ay ka qoreen wakaaladaha wararka caalamku tani ayaa ka dambaysay bila ismariwaa iyo muranna u dhexeeyey madaxweyne siciid oo ah siyaasi madax bannaan ra-iisul wasaare hishaam masheeshi iyo weliba baarlamaanka kala jabay ee tunisiya xilli ay tunisiya wajahayso hoos u dhac dhaqaale oo uu uga sii daray cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban sida ay warisay wakaaladda wararka ee royters afhayeenka baarlamaanka rashiid khanuushi oo ah madaxa xisbiga islaamiga ah ee annahda ayaa waxa uu ku tilmaamay tallaabadan mid ka dhana dimuqraadiyadda wuxuuna ugu yeeray dadka reer tunisiya inay dhigaan bannaanbaxyo ay tallaabadan kaga soo horjeedaan taageerayaasha madaxweynaha iyo kuwa diidan ayaa subaxnimadii isniinta maanta ah waxay dhagxaan isku tuureen bannaanbax ka dhacay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka dalkaasi waxaana ku dhaawacmay dhowr qof iyadoo la arkayey nin waddada yaalla oo dhigbaxaya lacagta adag ee dalkaasi tunisiya ayaa si aad ah hoos ugu dhacday ciidanka oo aan weli ka hadlin tallaabada siciid ayaa askar ku daaburay qasriga dowladda ee kasba waxayna joojiyeen in maanta ay shaqaaluhu galaan dhismaha ciidamada ayaa sidoo kale waxay isku gadaameen xarunta baarlamaanka iyagoo u diiday in qanuushi uu galo dhismaha baarlamaanka fayaan oo madaxweyne siciid soo saaray gelinkii dambe ee axaddii ayuu cuskaday dastuurka si uu meesha uga saaro ra-iisul wasaare mashiishi uuna muddo soddon cisho ah u kala diro baarlamaanka mashiishi oo isna ah siyaasi madax bannaan ayaa ku sugan gurigiisa iyadoo aan xabsi guri lagu soo rogin sida ay royters ka soo xigatay ila ku dhowdhow iyo laba ilo wareed oo ka tirsan hay-adaha ammaanka ee tunisiya siciid ayaan sheegin goorta uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare cusub dowladaha caalamka ayaa muujiyey walaac ku aadan tallaabada u qaaday madaxweynaha tunisiya ibraahim kalin oo ah afayeenka madaxweynaha turkiga rajeb tayib erdogan ayaa twitterkiisa ku qoray waxa aan diidnay xakinta geedi socodka dimuquraadiyadda iyo tixgelinta rabitaanka dimuquraadiyadda shacabka ee dalka aynu saaxiibka iyo walaalaha nahay ee tunisiya waxaan cambaaraynaynaa qorshayaasha aan lahayn sharciyadda dastuuriga iyo taageerada shacabka waxaana aaminsan nahay in tallaabadan ay ka dhalan doonto dimuqraadiyad xooggan afhayeen uu hadlay dowladda jarmalka maria dibhar ayaa u sheegtay wariyaasha in jarmalku uu rajaynayo in tunisiya ay ku laaban doonto sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan nidaamkeedii dastuuriga ahaa afhayeen u hadlay aqalka kremlinka ee looga arrimiyo ruushiya dimitri baskof ayaa si kooban u sheegay in ruushiya ay si dhow ula socoto xaaladda dalka tunisiya waxa aan rajaynaynaa in aysan dhicin falal khatar geliya amniga iyo deganaanshaha shacabka dalkaasi ayuu wariyaasha ugu sheegay qadka telefoonka